agaasimaha isbitaal goboleedka magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan cali cabdiraxmaan ayaa ka digay halista cudurka covid sagaal iyo toban oo dib ugu soo laabtay dalka isagoo sheegay inuu cudurku leeyahay kahortaga islamarkaana ay bulshadu qaataan habraaca ay bixinayaan howlwadeenada caafimaadka iyo w h o oo ay ku dadaalaan kala fogaanta bulshada islamarkaana ay yimaadaan isbitaalka haddii ay dareemaan calaamadaha si ay u ogaadaan xaqiijinta cudurka midda kale soomaalida cudurku waaba necab yihiin ba qaarkood haddii la yidhahda la baaro ma ogolo waana wax aan ka simanahay waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed cudurkan waa cudur khatar ah waxaan ka codsanaynaa in ay ilaaliyaan inuu faafin waadna ogtihiinoo daawo ma laha caalamka dhan haddaa waxaa la sheegaya in tallaa la helay weliba kalsoonidiisa aanan fiicnayn marka waxaan ka codsanaynaa shacabka soomaaliyeed cudurkan waa laga hortegi karaa laakiin lama daaweyn karo in ay isu jirsadaan ilaa hal mitir inay afka duubtaan gacmaha inay macnaha iska dhaqaan oo labaatan daqiiqa dhaqaan weliba waxaa ugu badan meelaha marka la yidhahdo xafiisyada albaabka iyo miiska iyo qalinka iyo waraaqaha iyo meelaha qofka uu taabto marka waxaan codsanaynaa in ay is-ilaaliyaan khaasatan haddana waxaa usii daran dadka waaweyn hooyooyinka uurka leh iyo dadka odayaasha ah oo haddana cudurada kale oo qaba kolooniga dadka cudurka laga helay daawo oo la yidhaahda daawo heblaha u roon ma jirto waxyaabaha oo ka dhasha asaga sida hadday neefta ku xiranto qandhaha haddii uu keeno inay dadka iska ilaaliyaan inay macnaha ay ka fogaadaan caruurta iyo qoyska inay dhexgelin sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay inaysan jirin daawo saxa oo loogu talagalay inkastoo hadda la sheegay tallaal aan lagu kalsoonayn waxtarkiisa soona gaarin soomaaliya
cudurka horta wuxuu leeyahay calaamado buu leeyahay hargebka aan laga garanayn asaga iyo hargebka waa isku calaamado qufaca buu leeyahay qanduu leeyahay dhidid buu leeyahay dadka qaarkoodna wuxuu leeyahay urta dareenka inay macnaha ay ka baaba'do marka qofka marka calaamadaha laga helo qufacaha iyo qandhada dadka laga shakiyey buu gelayaa baaritaan baa loo sameeyaa kadibna haddii uu noqdo hargebka caadiga ahaana maa qofkaasi waxaa la siiyaa waxyaabo oo antidoloora iyo haddii hargab cudurkaa uu noqdona waanidi baan u bilownaa inta ay ku jiraan xilliga ee huuriska ay ku jiraan waxba lama siiyo miyaad ka wadaa maya waxba lama siiyo maaha hadduu qandhaq ay qabato waxaa qandhadaa laga jebinayaa cabitaan badan buu cabbayaa gurigiisuu iska joogayaa dadkuu iska ilaalinayaa keligiis baa macnaha meel macnaha iisheeg la geynayaa huuriska inta uu ku jiro cudurkan waa virus daawo oo inta la siiyo oo dilaysa ma jirto haddii uu u keeno dhibaatooyin fara badan oo xagga neef mareenka la xiriiro markaas ayaa waxaa la siinayaa daawooyin u furo xagga neef mareenka inta ka horeysana waa iska caadi qofka caadi baanaya waa tahay tirada huriska intee maalmood waaye dadka way isku qasaan bal noo caddee waxay ka bilaabanaysaa shan ilaa iyo afar iyo toban beri waaye inta incubation beriodka laakiin cudurka intuu qabaya waxay ku xihan tahay qofka adkaysigiisa iyo hadba viraloodka intuu leegyahay difaaciisa waxaana jirta caalamka iyo soomaaliya cabsi xoogan oo laga qabo soo labakaclaynta cudurka iyadoo bishan gudaheeda laga helay magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle afar ruux oo qaangaar ah ayna ku jirta hal qof oo haween ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka hirshabeelle